kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan kusoo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iyoisooyaalka mid ka mid ahio haldoorada dumarkeenna si inaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan mujtamacu wuxuu u kala baxaa rag iyo dumar dumarkuna qaybtii kaleete ee rag ahayd ayay kusoo labanlaabmayaan idan in baahiyooda goonida loo fuliyo qof ay ku qancayaan la fuliyo dhaqankii mujtamaca markasta la ilaaliyo waa shugri cabdiraxmaan cumar oo aan kala sheekaysan doono dowrka ay dumarkeenna ku leeyihiin xarumaha shaqo iyo sooyaalkeedii nololeed maama xaliime maxamed yuusuf oo ahayd halgamaa iyo maamo buraanburta anigoo hanaa maxamed maxmuuda ayaa idiin tabin doona farsamadu waa yaasir yoonis muuse iyo yooma isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xiriirta dowrka ay dumarkeenna ku leeyihiin xarumaha shaqo balse markan sooyaalka maama xaliime maxamed yuusuf oo ahayd halgamaa iyo maamo buraanburta taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeenna ee uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari asmaa ibraahim nuur ayaa inoo eegeysa xaliime maxamed yuusuf sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo shantii waxay ku dhalatay magaalada kismaayo dabayaaqadii kun sagaal boqol afirtimeeyadii ayay usoo wareegtay magaalada muqdisho kuna dirtay ururka dhalinyarada gobonimo doonkii ee s a l horaantii kun sagaal boqol kontameeyadii xaliimo oo ku caan ahayd magaca godane waxaa loo doortay inay noqoto xubin ka tirsan guddigii haweenka oo afka qalaad lagu yidhaahdo womanis commitee kun sagaal boqol kontan iyo sideedii waxay taageertay koox ka go-day ururkii s y l oo uu hogaaminayay xaaji maxamed xuseen kuwaas oo sameysay ururka greater somali league g s l sanadkii kun sagaal boqol lixdan toddobadii godane waxay ku biirtay xisbiga howl iyo hanti wadaag waa kaas socialisti barty iyadoo aada u aaminsanayd afkaarta hanti wadaagga iyo midnimada qaranka hibadeeda gabayada ayay ku akhrin jirtay fogaarayaasha la isugu yimaado maalmaha qaranka oo u badnaa maalinta axadda xaliimo godane waxay u hubeysay maansooyin u badnaa baraanburo kala duwan kuwa ugu badnaa oo ay curin jirtay waxaa ka mid ahaa dhiirigelinta calanka qiimaha xornimada ay leedahay canaanishadeeda gumaysiga iyo kalkaalka baraanburo ay ku ammaanaysa halganka ururka dhalinyarada s a l kuna ceebeynaysa calooshoodu shaqaystayaashii kasoo jeeday safka gumaysiga midabkana soomaali ka ahaa ayay si weyn u canaanan jirtay baraanburkan ayay waxay u tirisay halgamad iyo hal abuurad soomaaliyeed haweeney lagu magacaabo baarliin warsame sidii giirow irmaan baan godlanahaya sidii girligaanka gaalkan waxgubahaya sidii garamafoolkan gurxamahayaa ninkii aan soomaali rabin baan u reemayaa mid ka mida buraanburadeeda uga caansan waa mid ay u tirisay calanka soomaaliyeed oo lah midabka buluuga shanta xidigna dhexda ku leh baraanburkan calanka ayay u tirisay toban iyo labadii oktoobar kun sagaal boqol kontan iyo afartii kaas oo u dhacay sidoo tan calanka soomaaliyeed oo carshiga ka nuur oo cirkaad u ogtahee allahayow lagaa cabsado oo kuwii ku caawin lahaa aynan caajis noqon sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii madaxweyne maxamed siyaad barre ayaa aqoonsaday halganka xaliimo isagoo guddoonsiiyey abaalmarin una qoray in lacag howlgab ah ee bil walba ka qaadato bangiga dhexe ee soomaaliyeed
markan aan u imaano falanqaynteenna marka la eego nolosha dumarka waxa ay kaga jiraan kaalin weyn waa lafdhamarta ummadda sida la wariyo dalkeenna waxa uu ka mid yahay meelaha aysan dumarku ka helin fursado badan oo ay ku shaqeeyaan xaaladda ay dumarka badanaa ku shaqeeyaan ayaa ka wanaagsan tan ay ragga ku shaqeeyaan dhinac kasta marka loo eego balse muddooyinkan dambe waxaa soo badanayay in haweenku ay kasoo muuqdaan saaxada ah suuqa shaqada iyo xafiisyada oo markoodii hore ku yareyd kaalintii ay ku lahaayeen goobaha shaqo ee kala nuuca ah waxay ahayd mid ay ku yar tahay in indhahaadu ay qabtaan haween u adeegaya macaamiilka oo hadda ah mid laga sii tallaabayo marka aad u eegto halka ay bulshada u baahi badan tahay rag iyo dumarba oo markii hore ay dhib ku qabeen dumarka farakutiriska ahi halkaa yimaada marka lala barbardhigo tirada rag ee soo xaadirta xaruntaas waa u muhiim goob shaqo kasta in ay yeeshaan qayb u gaar ah dumarka taas oo fursad u siinaysa in macaamiilka dumarka ah ay u fududaato adeegidooda toddobaadkan waxaan barnaamijka haweenkeenna kaga hadli doonaa korarka ku yimid hablaha ka shaqeeya xarumaha shaqo ee kala duwan iyo muhiimadda ay u leedahay labada dhanba waxaa toddobaadkan inoo marti ah shugri cabdiraxmaan cumar oo aan kala sheekaysan doonno mawduucan waxaan soo dhoweyn kadib weydiiyey dowrka ay dumarkeenna ku leeyihiin goobaha shaqo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد آدي آد أمهاتنتين إذا عدا هيميلو وكمهاتنتين soo dhaweyntiina su-aasha haddaan aada weydiisay toos u galo dumarka soomaaliyeed goobaha shaqada waxay kuleeyihiin dowr ballaaran guud ahaan markii laga hadlaayay in dumarku shaqeeyaan waa mubda jira shaqaduna qof kasta oo insaana way karaameysaa dumarkuna inay shaqeeyaan oo goobaha kala duwan ay ka shaqeeyaan waxay ka turjumeysaa nolosha dowrka ay ku leeyihiin marka goobaha shaqada ay joogaan dumarku gaar ahaan gooba waxaa jira goonigooni ay muhiim ugu tahay inay dumarku joogaan waxay kuleeyihiin dowr aad u ballaaran tilmaamida dowrkaasna inta uu la egyahay haddii aan dhahna ma yaryahay mase waa ballaaran yahay waxay la tahay ra'yi ahaan anisaad ii weydiisay wuxuu ku leeyahay dowr naftooda ka tarjumaya shaqsi ahaan qofkii shaqaynayo gaar ahaan dumarku markay goob shaqo joogaana kaalin ballaaran ayay ku leeyihiin inay kororto kasoo muuqashada hablaha xarumaha shaqo maxaa sabab u ah ayaad isleedahay waa su-aal fiican guud ahaan soomaalida korarka bulshada iyo horumarka dhinaca bulshada ay horumareyso dhaqaale ahaan iyo aqoon ahaan xaaladan hadda lagu jiro ayaan isleeyahay ayadaa qayb ka ah goobaha shaqada ee kala duwan ee kusoo kordhaya bulshada ganacsiyada cusub goobaha waxbarashada isbitaalada meelaha kala duwan ee nolosha adeegyadeeda ay ka jiraan oo soo batay ayaa qeyb ka ah ayaan isleeyahay taasna waxaa sii sababtay nabad haddii ummaddu ay hesho ama mujtamacu mar walba uu higsanayo inuu horumaro oo koritaan uu ku jiro dhinaciisa dhaqaalaha iyo dhinaciisa waxbarashada waxay dumarku u helayaan fursad inay shaqooyin helaan sida mujtamaca kaleba ay u helayaan wuxuuna shaki ku jirin mujtamaca dumarku waxay ka yihiin qayb qaybna ayagaa dhalay qaybta kalena ayagaa ah marka bulshadii damacda inay kororto ka kororto yacnii dhinaca dhaqaale ay horumar samayso ee hegsato mujtamacaadka kale horumaray mar walbalo waxaa qasab ah qaybahaas bulshadu ay ka kooban tahay inay nolosha ka qayb qaataan marka waxaa sababi karaan isleeyahay un anaga gaar ahaan kiiska soomaaliya markii la fiiriyo hadda ilaa xad deganaanta la helo mujtamacu uu higsanayo inuu horumar dhaqaale gaaro taas ayaa qeyb ka ah ta kale shaqa la-aan fara badan ayaa ka jirta mujtamaca dhexdiisa shaqada la-aantaasi waxay sababaysaa inay dadku ila raadiyaan shaqo abuur sameeyaan dumarku shaqooyin badan ayagaa abuurta qaybana shaqooyin abuuran ayay ka shaqeeyaan marka sabab waxaa u ah ilaa xad horumarka uu mujtamacu sameynayo ilaa xad dagaaladii magaalada muqdisho ka jiray ama ilbaxnimada dadku ay sameynayeen shaqooyinka aan nidaamsanayn dumarku way shaqeynayeen markasta intii lagu jiray burburka oo dhan dumarka soomaaliyeed way shaqeynayeen laakiin shaqooyinka sistamka ku shaqeynaya oo nidaam kale oo soo kordhay ayaa sababa inay dumarku dhinacooda ka galaan bulshada in maamuladu ay u shaqeeyaan ay u magacowdaan xoghayn maxaa keenaya aada u mahadsantahay su-aashaasi waa su-aal noocama si uu xasaasi ah goonina shaqsi ahaan waxay ila tahay qof walba wuxuu ku fasirayaa falsafadiisa in qof si gooni ah oo mu-asaso shaqeynaysa ama gruub isla shaqeynaya qof maamul u ah qof xokeyna magacaawdo keliya dumar gaar u ma aha haddii laakiin sekreteer la dhaho ama qofbaa xoghay noqonaya inta badan dadku waxaa kusoo degdegaya inay dumar noqdaan waana aragnay soomaalida gabdho badan oo sekreteernimada iyo xoghaynimada loo magacaabaa waxaan isleeyahay aniga ra'yigayga sida jirta oo caalami ahaana oo cilmi ahaan markii la fiiriyo lagu falsafeeyan waxawaaye waxyaabo badan oo xog ayaa lala tacaamulaa xogtaas fara badan ee lala tacaamulayo mar walba waxaa fiican in ammaanada la ilaaliyo ilaa xad ma ogi dumarka waxaa la xigsiiyaa inay ammaanada ilaalinayaan gaar ahaan shaqooyinka xoghaynta ee ku saabsan in xiriir la sameeyo in waxyaabo badan la feelgareeyo waxyaabo badan oo sir ah la maamulo intii xadka uu ka kooban yahay rag iyo dumarba mar walba waxaa laga fiiriya qofka inuu ammaano leeyahay ilaa xad waxaa isleeyahay waa namad ka jira sistamka adduunka ee lagu shaqeeyo in dumarkana xogeynta la xigsiiyo taas ayayna qayb ka tahay waxaan isleeyahay wax cusub een ma aha ra'yigayga marka laga tusaale qaato hablahaasi haya shaqooyinka kala duwan fursad ma u tahay gabdhaha soo idlaysa jaamacadaha ee shaqadoonka ah een aada iyo aad waxaan tilmaamaynaa in shaqola-aan ay ka jirto bulshada dhexdeeda shaqola-aantaas jirta waxay sababaysaa in dadku een, shaqo ay abuuraan in badan oo kamid ah waxaan dhahnay dumarka qaaraa shaqooyin abuuray waxaa jira hay-ado awal dumarku aysan ka shaqeyn jirin hadda laakiin dumarku ka shaqeeyaan Een, waxaa markasta igu soo dhacaysa markaas su-aashaasoo kale i weydiisay iyo midii hore een, bulshadu waxay u baahan tahay dumarka inay meelo badan ka shaqeeyaan tusaale ahaan caafimaadka ah, haddii umuliso ay joogto oo nin dumara wuu noqon karaa umuliye laakiin markay gabar joogto wanaagga iyo dhaqanka kaljarka mujtamaca la ilaalinayo mar walba waxaa ku fiican dumarka shaqooyin gooni gooni ay dumarku ugu fiican yihiin in ay qabtaan ayaa jira dadka dhaqankooda markii la ilaalinayana waa ay ku dhisan tahay shaqada dumarkuna waxay fududeynaysaa een, nolosha qur-aanka alla subxaana watacaala wuxuu noogu sheegayaa qisadii nabi muuse calayhi salaam markuu kasoo tagayay suuradda qasas la dhahaa ayaa ka sheekeynaysa markuu kasoo tagay een, magaaladii uu uu isagoo cabsanaya uu soo baxay isagoo fircoon iyo ka cabsanaya qoonkiisii meel ayuu iska fadhiistay kadib wuxuu arkay gabdho xoolo celcelinaya xoolahaas gabdho ay celcelinayeen wuu u tegay wuu u wareystay waxay u sheegeen in ummadda uu arkaayo oo biyaha xoolaha ku waraabsanaysa oo kale in gabdhahaasi aysan dhexgeli karin ee aabbahoodna uu yahay nin da-weyn oo xoog uusan lahayn uu ku dhexgalo du- een, raggaas Een, tafaasiirtu waxay sheegaysaa in rag fara badan ay meesha biyo ka cabaayeen gabdhuhu xushmadooda ha ilaaliyaan gadaal ha u soocumaan hadday saas la dhaha xataa dumarkaasi waxay dareemayeen baahi ah inaysan meeshaas een, ka helin fursad waxaa laga yaabaa hadda mararka qaar inaad imaatid meelaha xawaaladaha isbitaalada qofka ragga ay waxyaabo uu xalisan karo dumarku in badan ma xalisan karaan waxay leeyihiin baahiyo gooni ah isbitaal haddii la imaado haddii suuq la imaado waxyaabo waxaa jiro mujtamac kaste dumarku ay ayagu ilbaxnimadeeda iyo xogteeda iyo maamulkeeda kaga fiican yihiin ragga Een, tusaalahaas qur-aanka uuna siinaayo iyo in badan oo kusoo aroorta sunnada iyo nolosha adduunka dhan sidai ay ku dhisantaho dhanba waxay qayb ka tahay een, arrintaas aada i weydiisay xarunta qudheeda maxay faa'iido ah oo ay u leedahay shaqasiinta dumarka dabcan waxay u leedahay faa-iido ballaaran waa taan hadda soo tilmaameynay een, kasbashada in kastamar ay kasbadaan ama mujtamaca ay adeegu qabtaan waxa uu ku dhisan yahay mujtamaca inay raali geliyaan mujtamaca raaligelintiisana mujtamacu wuxuu u kala baxaa rag iyo dumar dumarkuna qaybtii kaleete ee ragga ahayd ayay kusoo laban laabmayaan idan in baahiyooda goonida loo fuliyo qof ay ku qancayaan la fuliyo dhaqankii mujtamaca markasta la ilaaliyo een, mu-asasada ama hay-adaas markaas adeega fulinaysa dhaqa- mid dhaqaale ha ahaato mid tacliimeed ha ahaato mid kaloo oo caafimaad ha ahaato noocay doontaba ha ahaato faa-iido ballaaran ayay ka helayaan waxaa jiro shaqooyin fara badan oo dumarku si firfircoon u qabanayaan raggana ay kaga xeeldheer yihiin marka kasbashada inay kastamarka ay u adeegayeen ay kasbadaan kaalin xoogle ayay ku leeyihiin faa-iido badan ayayna ka helaysaa een, inay dumar shaqooyinka u qabtaan Een, isla taas waxay daba taallaa een, tusaalaha dumar inay adeegay rabaan in loo qabto raggina waxay rabaan adeeg in loo qabto waxaa laga yaabaa in mararka qaar aada timaadid waaqica caadiga ah meel aada feel u gashid meesha feelka aa u gashay in badanoo kamida dadka ixtiraama lahan Ee, yaa soo horeeya haddaan la fiirinin xataa adiga in qof dumar ay rag badan dhex istaagto cariirigaas ay gasho Ee, laga yaabaa baahi gooniya inay leedahay maamo culusay noqon kartaa xaamilay noqon kartaa waxyaabo badanoo waxaa jiro een, dumarka aysan xalisan karin laakiin iyaga dhexdooda ay isfahmayaan shaqo kasta oo caafimaad ha ahaato ganacsi ha ahaato noocii doontaba ha ahaato in dumarka ay helaan meel fudud oo ay hawsheeda ka qabsan karaan xataa way anfacaysaa bulshada Een, bulshada si guud ay u anfacaysaa isla shirkada ama qofkaas khid- khidmada bixinayo mujtamaca u bixinayana isagana faa-iido ayuu ka helayaa wuxuu kasbanayaa marka raalli aanshihii mujtamaca waa tahay ee ugu dambeyn shukri cabdiraxmaan adigoo u eegaya mawduucan maxay tahay hal iyo laba waxa aad ah ku biiran lahayd dumarka fursadahaas haysta iyo kuwa uusan wakhtiga u saamixin Een, dumarka haysta fursadda shaqo qof kasta oo shaqeeya wixii dardaaran oo la siin lahaa ayay dumarkuna qaadanayaan gabdhaha shaqeynaya oo fursadaas shaqo helay inay yacni ragga dhex shaqeeyaan inay shaqooyinka ay dadka u qabanayaan gooni qeybta dumarka loo dhaho oo kale ay ka shaqeeyaan si guud uun dardaaran kale ma siinayo waxaan siinayaa un mid ku saabsan shaqada qofka uu qabanayo wax walba oo la qabanayana waxaa lagu bilaabaa niyad wanaagsan dumarku dadka ayay la mid yihiin qof kasta oo shaqahayana waxaa saaran mas-uuliyad si gooni ah ha u saaraata ayada maadaama oo la dhahay qeyb dumar ayay ka shaqeynaysaa ugu horeyn saan tilmaamaynan inuu qofku niyadda wanaagsado camalka uu qabanayo qofka hadduu niyadiisa uu wanaagsado wuxuu ka helayaa khayr adduuniya aakhiraba mida labaad shaqadu qofku inuu shaqeeyo waa sharaf shaqada ilaalinteeda iyo wixii lagaa rabo oo mas-uuliyad ah in laga soo baxana waxaa mar walba kula xisaabtamayo qofka qofka ka shaqeynaya uu u shaqeynayo oo mas-uulka ka ah in adeegu qofka uu mujtamaca u qabanayo uusan dayicin adana waxaa arkaysaa dad hadda goobaha shaqada gaar ahaan caafimaadka oo kaleeto waxaa loogu talagalay in qeyb dumar ay joogtaa gabadha ma wada camimaayo laakiin in badan qofku wuxuu ka gaabinayaa adeegu uu qaban lahaa qofka xanuunsan inuu mar walba qofku niyadiisa soo gashto waxa uu u shaqeynayo inuu yahay qofkaas uu adeega siinayo aakharana ugula xisaabtamayo tan adduunna uusan ka cabsanin mar walba uu niyadiisa wanaajiyo ilaaliya cadaalada shaqada ilaaliya cadaalada mujtamaca dhexdeeda kuna dadaalo inuu kasbado dadka uu u shaqeynayo inahaasa lagula dardaarmaa qof kasta gabdhahan waxaan usoo jeedinayaa anigana dardaaran kaas anigana nafteedu waa ku jiraa waxaan rajeynayaa qof kasta oo oo gabar ah oo shaqaysa inuu ilaahay waafajiyo shaqada in badan oo kamid a dadkuma shaqeeyaan ina way shaqeeyaan inta shaqaysa dardaarankaasay leeyihiin inta aan shaqaynin ayagana oo aan fursadaas u helin way heli doonaan fursadu camalka iyo qof kasta laabada oo qaadaya dhammaan waa wax rabbi dhinaciisa ka qadaran dadaal ayaana wax walba lagu gaaraa kuwa aan fursadda u helin keliya maaha inuu qofku dad kale u shaqeeyo isagana shaqo wuu abuuran karaa waxbarashadu uu qofku ku dadaalayo ama nolosha khibradda uu ka kasbanayo soon xataa toos u gelin meel waxbarasho aan waqti gelinin noloshiisaas wax uu ka kasbanayo ayaa u ah shaqo shaqo kastoo la qabtana waxay leedahay ajir ajir adduunyaha ku helo ama mid aakhiraha ku helo mar walbana qofku inuu ogaado inay shaqadu tahay sharaf gacanta sareysa ayaa mar walbana ka fiican ayuu rasuulka noo sheegaya sal allau alai wasalam gacanta hooseysa mar walba inuu qofku noqdo qof naftiisa ku kalsoon asagu sadaqa baxsan karo zakada qofka markii qof muslimka laga rabo ama wax sadaqaysa laleeyahay lama kala saarayo rag iyo dumar qof kasta oo wax kasban kara noqdo qof wax bixinaya asaga ayaa sharaftaas iskale akhriya adduunba gabdhaha soomaaliyed waxaan u rajeynayaa guul waxay ka yihiin mujtamaca qeyb aada u ballaaran horumarka bulshada ay heegsanaysana in badan oo ka mid ah yadidiilada mujtamaca waxay ku dhisan tahay ayaga waxaan u rajeynayaa guul dhammaan ilahay waxaan ka rajeynayaa inuu nawaafajiyo kheyrka adduunka iyo aakhiro aada iyo aadaan u mahadsantihin كن سعيدا كن
aad ayay u mahadsan tahay shukri cabdiraxmaan cumar oo marti inoo ahayd waa inaga intaa barnaamijka waa hanaa maxamed iyo farsamadii yaasir yoonis oo idin leh nabaaddiino